waa tahay khiyaarta hawadaad nagala soconaysay meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan halka aad nagala socotaana waa shabakada wararka ceegaag dot com lix iyo labaatankii bishii hore juun ayahay markii doorashada somalilan si habsamiya uga qabsoontay deegaanadaasi waxaana xisbiga kulmiya oo ka mid ah xisbiyada mucaarad ku guulaystay doorashadaasi waxaana madaxweyne loo doortay axmed siilaayo inuu xukumo shanta sane ee soo socota somalilan haddaba fu-aad aadan caddo oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolada sool sanaag iyo cayn una ololeynayay xisbiga udub horena uga mid ahaa xisbigii udub ee talada u hayay daahiryaala kaani xilka loogu adkaaday ayaa shabakada wararka ciyaar dhowdkan weydiisay isbeddelka laga filan karo xukuumadda haatan dhowaan lagu dhawaaqi doono oo dhisi doono madaxweyne axmed silanyo
isbeddelka koowaad waxa weeye in dawlad yar oo tayale la sameeyo guddidii loo dirayna shan iyo toban wasaaradood bay ogolaatay madaxweynuhuna taladoodii wuu yeelay horta meeshay dawladdu ka ahayd lix iyo labaatan wasaaradood waxaa laga dhigay shan iyo toban intaa waxa dheer in la joojiyey wasiiru dawle iyo wasiir ku-xigeen oo markii hadda udub ay dhacday marayay markay ugu yar tahay toddobaatan dhowdhow markaa dawladdaa yaree tayada leh ee dalka iyo dadka wuxuu qabanaysa la dhisay qodobka labaad waxa weeye dad baa jira aan weli raalli ahayn oo wax taraya oo u badan dal dadka sheegta sool iyo iyo iyo sanaag bari dadkaa in la wada hadlo lays arko waxay ka tabanayaan la wada hadlo la dhacsiiyo dalka iyo dadka in la wada leeyahay laga qanciyo waxa ay tabanayaan baa ugu horeysa qodobka saddexaad waxa weeye in dalka wax loo qabto cadaalad loogu qabto si loo siman yahay loogu qabto la tuso inaan la kala lahayn qofka cuqlada ku jirta la qanciyo qofka kalena dee dalkiisii weeye uu uu xiriirtiisa qabsado faadan cadow haddaan xagga dhigno wadahadalka dib ayaan uga soo noqon doonaaye maxay tahay sababta keentay in xukuumaddii inta lix iyo toddobiya labatanka wasaaradood ahee daahiryaalakaa hore laga dhigo toddobiyo toban wasaaradood keliya ama shan iyo toban wasaaradood sida adigu aa sheegtay maxaa keenay maxaase keenay in wasiiru dawlihii iyo wasiirad ku-xigeenadii booskoodii gebi ahaantiiba meesha laga saaro waxaa la sameeyey oo bedelay wasiiru dawle iyo wasiir ku-xigeen horta shan iyo tobanka wasaaradood gaar baa marka horeba waxay u baahnaayeen hal agaasimay u baahnaayeen umay baahnayn wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiiru dawle iyo agaasimo guud iyo saddex agaasimo waaxid waxa muuqanayso caddaan ahayd dal lagu cayaarayo oo aan dal laga lahayn shakhsiyaad lagu raaligelinayo inay ahayd iminka dawlad dhab ah ood rabto dalkeeda inay wax u qabato weeye waxaa lagu bedelay wasiiru dawle iyo wasiirkii ku-xigeenkii maxaa la yidhahaa direct waxaa la yidhaahdaa de maamul masalan imika wasaaradda horumarinta reer miyiga oo kale ka soo qaad agaasin loo sameeyey xanaanada xoolaha iyo agaasin deegaanka iyo agaasin horumarinta reer miyiga oo rag badan oo mutacalimiin oo isku jira oo taladooda uu ku hasban yahay wasiirku inuu raaco saddexdaa agaasin markay waxba qaban waayaan iyo wasiirka waxay wasiir ku-xigeen iyo wasiiru dawla qabanayaan ma jirto fu-aadow haddii haddii aan su-aal kale ku weydiiyo adigu xukuumaddii hore daahiryaala kahayn baad ka mid ahaan jirtay xisbigooda baad ka mid ahaan jirtay inkastoo dhowaan aad aad aad aad ku biirtay xisbiga kulmiye eedeyntan aad sheegayso dowladdii hore aad ku eedeynayso maxaad ugu sheegi weyday intii aad wasiirka ka ahayd xukuumaddii daahiryaala kahayn haddaad dhegaysan jirtay waxaa ka xumahay inaad sool iyo sanaag iyo cayn sheeganayso qolyaha sidaas sheegtaana way ka indhalaayihiin somalilan iyo waxa ka socda iyo telefishiinadeeda iyo jaraa'idkeeda shan sannadood baan wasiiru ahaa daahiryaala kahayn shantaas sannadoodba waan hadlayey wax walba waan sheegayey haddaad dhegaysato jaraa'idka iyo telefishinka iyo la socotana su-aashaasaa ka imaad weydiiseen haddaan su-aal kale ku weydiiyo dadka ku dhaqan gobolada sool sanaag iyo cayn waxay inta badan wadnaha farti kaga hayaan talow maxaa ka soo bixi doona xukuumaddan silaya soo dhisi doono iyo madaxweyneheedan ma dagaalkii baa iskaga fidayo deegaano hor la ku fidaya ma waawaan nabadeed baa la gelaya haddaan taa dib ugu noqono adiga fikradaad maxay tahay maanta horta anigu sool iyo sanaag iyo cayn saddexdaba been baan u haystaa sool waxay weeye meel la wada degan yahay dhulbaanta male waa khayaal waxaad degan habar jeclo waxaad degan habaryooni waxaad soo galay warsangeli waxaad degan makeeteen waxaad degan dad badan bay sool ka dhex anfaxaysaa oo ummada reer somalilan inkastoo qaar kale kusoo xadgudbeen sadaag shan beelood ama lix beelood baa degan wubahasta iyo warsangeri qayb bay ka yihiin meelay keligood sheegan karaan maaha cayn anigu waxaan aaminsanahay wadaad waa la isriixay waa dadka dadku wax ku dhashay ceer gaabo maantana meesha la marayo waa lodahay waxaan aaminsanahay cayn dhulkiinayna kaa riixay inay ahaydoo dee galbeed baa loo socday kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo lixdii baa qof dhulbaanta ah iyo neef xooloo dhulbaanta ugu dambaysay waa been iyo khayaal horta kow magacyadaas qofkuna ilaa uu realistic noqdo oo runta usoo noqdo waxba hagaagaan saddexdaa magac waa been waa saddex meelood oo somalilan ka tirsan oo la wada leeyahay ta ku xirtaa waxa weeye siilaayo khayr buu soo wadaa wadahadal buu soo wadaa horumar buu soo wadaa wixii dadka labaatankii sannadood ee somalilan rata ay ahayd ka maqnaa buu soo wadaa wuxuu sheegay wadahadal kadib in somalilan la wada leeyahay cid laga xigo iyo cid lagaga badan yahay iyo midna aani jirin waxa siilaayo soo wadaa oo dhaba war maxaa la tabanaya waxaa ka mida wax siilaayo soo wado maamul buu hoodle ama meelaha aanu maamulku gaarin la gaadhsiinayo khasab ihi ma jiro waxa weeye haddii reer buu hoodle ogolaadaan maamul saxa in lasoo gaadhsiiyo in la gaadhsiinayo laakiin ciidan xoog ku tegaya sidii maamulkii hore ma jiro siilaayo wuxuu soo wadaa dhaqaalihii ina ka baaqday ee toddobada tobanka milyan ee dollar ahaa ee two bercentka ahaa waxoodii in la siiyey banaanka u yaaliin hay-adaha laga mamnuucay aan tegi karin anigu xudun baan hadda ka imi afar boqol iyo konton askari baa jooga oo somalilanah d c d baa jooga madaxdii baa joogta haddana waxa qoran inaan meel la tegi karo aanay ahayn baa qoran waxaasoo dhan buu siilaayo soo wadaa khayrkeeda waxaan ilaahay ka baryayaa iimaanku intuu kusoo noqdo dadka qaarkii iimaanku ka tegey in la iimaansado dalka iyo dowladda su-aadow aan haddaan dib ugu noqono waxaad tidhi gobollada soo horsanaan yaacin anigu waxaan u aqoonsanahay gobollo la wada leeyahay An- een, dadka ku dhaqan goboladan kale een, ama een, soo horsanaan yaacin iyo naabtalaan haddaan hadlo imika dadkan waxay la sheeganayaan burco iyo Bor- boorame iyo hargeysa lena oo leenahay taas may ku qanci karaan soo dhulkii soomaaliya deegaan deegaan ma qaybsan tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii soomaaliya soo dadkii beelo beelo ma kala bixin maxaa dadka nagu diiday goboladan soo horsanaan yaacin dega inay gobolada sheegtaan oo ay ku doodaan caalamka hor dhigaan nin nin dhalinyaraha baa tahay caqliga ilaahay wax ka bariya inuu kuu safoobo oo soomaaliya waxay u burburtay qabiila weli qabiilkii aanad ku wadin qabiil waxba ma dhise waxbuu burburiyaa waxaan ilaahay ka baryaa inaad maskaxda kor u qaado waxa isku jira oo maxamed siyaad allaha u naxariistee isku daray cayn caynaba iyo laascaanood wuxuu isku daray buuhoodle iyo iyo iyo tog dheer ee burcuu isku daray tog dheer dhulbahante barkiisuu leeyahay ee habar jeclo iyo habar yoonis oo sacad yoonis yihiin sool barkooday leeyihiin dadku wuu isku jiraa boorame waa ka dhexeeya dadka waxa wadaed qabaa'il badan ay jibriila bo- awdal baan u jeedaa jibriila bokor ka mid yihiin gadabuursi ka mid yahay ciise ka mid yahay qabaa'il badan oo kale ka mid yihiin faquuqa aad isfaquuqaysaan ee goonida isu soocaysaan iska daaya Een, mudane Ah, waa hargeysa.
haddii aan haddayna arrimaha ku fogaan ba aynu u- dib ugu soo noqono wareysigeena kan ayna dhinaca ayna dib wareysigeena uga bixin adigu waxaa tagtay sidaa sheegtay xudun baa tagtay gobolka sool deegaano kamid ah soo martay rolihii doorashadaad ka qayb qaadanaysay xisbiga kulmiye X- xisbiguna wuu soo baxay oo ku guuleystay doorashadii adigu madaxweynaha da- axmed siiraaye ma is aragteeno arrimahan gobo- ma kala hadashay een, dhinaca ammaanka waadigii doorashadii in qaar kamid a sanaaduuqdii ay deegaano kamid a shaqooyin ka dhacdeen rabshado ka dhaceen adigu madaxweynaha kafool kafool ma is aragteen oo arrimahan dhinaca nabadgelyada ka sheekeynaysay barwaaqadan ma kala hadashay
madaxweynaha waan u tegey waan salaamay salaan dhaba mabruuk baan idhi aada iyo aad baan ugu faraxsanahay inuu guulaysto waxba kala ma hadlin anigu ma ihi ragga yidhaahda waxaad ogtay ma kuu sheegaa waxaan siilaanyo ka ogayn dhulkaasi ma jiro waxaanu nabad uga baahnayn oo aan uga baahanahayna ma jirto isagaa u madaxa isagaa u madaxweynaha isagaa dadka rabitaankiisu anfacaa isagaa nabadgelyadu anfacdaa isagaa sharaftu anfacdaa isagaa dadka inay ehel iyo walaala yihiin cid walba ka badiya marka sababan wax ugu sheegaaba ma taalo fiilaayo ma aha inan yaroo ama cudad qaaday oo le reer hebel baan oo soomaaliya hebel bay u burburto hebel baan sii noqonaya ama inamada yareer ee boqolka doolar ku gumaysta dadka ay yidhaahdaa dibadda ka yimaada maaha siilaanye waa nin waayo araga dalka iyo dadkama yaqaana wax loo sheegaya aanay jirin adigu rajama ka qabtaa inaad ka mid noqoto xubnaha golaha wasiirada dhowaan la rabo in lagu dhawaaqo axmed silaayo u qorshaysan waxaan ku taliyey oo jaraa'idka ku qoray oo telefishinka ka sheegay madaxweynaha in la daayo cidduu doonaya ha magacaabo ha ka fekero cidduu magacaabo ha loo hambaliyo ha laga daayo reer hebel baa qatan iyo reer hebel baa keera iyo hebelow aniga madaxweyne waxisi iyo cuqaashii iyo odayaashii la diri jiray ha laga daayo ha fekero qabiil buu ku dooranina qofka iyo kartidiisa ha ku doorto marka kambayn anigu aanu galo leeyahay waxaa ha layga dhigo ama ballanqaad lay siiyey ama waxaan hubaa ma jirto haddii la yeedho oo la yidhaaha dalkiiyo dadka u shaqeena waan u shaqaynayaa haddii kalena dalkiiyo dadka waan u shaqaynayaa mar walba ugu dambayntii fawaadan cadow dad badan baa haatan kaa dhegaysanaya shabakada wararka ceyaan dotcom dibadda iyo gudahaba way joogaan adoo soo koobaya maxay tahay fariinta aad dirayso mudane
fariintan dirayaa waxa weeye laba kelmadood inuu dhibaata iska daayo war dalka isaaq ma leh da ilaahay baan idinku dhaariya dalku waa waqooyi balkade ka cugdada qale ee somalilan diidanow waa waqooyi dalku war waqooyi waa wada leenahay isaaq ma leh war dawladda waa wada leenahay isaaq ma leh war waxaad leedihiin ha bixinina waxaad leedihiin ku dagaalama waxaad leedihiin qabsada boqol halaad haddayna ka dhexaysa labadeenna waad iska maasho oo iska rarato oo ku guursato oo sidaa doonto tidhaahdo aan weligay halkaa ka dhuucleeyo idhaahdo geeli buu iska maalayaayoo wuu waxbay waxtalow waxba iga tiinaya lagaa siin maayo war cuqdadaa iska saara dalka iyo dadku wayna ka dhexeeyaan waa la wada leeyahay waan waan qiranayaa maamuladii ka horreeyey kan in xoogaa gacan bidixaynay jirtay oo soo dhoweyne aanay jirin muraadku wuxuu doona ha noqdee maantay dawladdeenii dhalataye dawladda ha laga soo qayb galo dalka ha laga qayb galo cuqdada ha layska saaro aad ba mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa fawaadan cadow ka mid ah siyaasiyiinta gobolada sowla sanaag iyo cayn oo u warramaya shabakada wararka ciyaag dotcom aad ba mahadsantahay mudane waayahay